ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب
tolkayow tani waa hashii alle oo idiin ah calaamad mucjiso ee iska daaya haddaaqda arlada alle hana u geysanina wax xumaan ah si aanay idinku dhicin cadaab dhow dilkooda hasha wuxuu ahaa xadgudub weyn iyo ku dhiirasha wuxuu ka reebay nebigoodii saalex sidaa awgeed buu alle u xukumay inuu cadaabo isagoo ku xadiday cumrigooda oo keliya saddex maalmood wuxuuna amray inay sahay qaataan oo raaxaystaan saddex maalmood ku digasha ahaan